أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo qorshaysan oo khasaar loo gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulankii dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay waddanka turkiga ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya jabhadda maxaaradda eefaan ayaa go'doomisay degmooyin iyo deegaano ciidanka xukuumadda addis ababa kaga sugan yihiin waqooyiga dalka etoobiya dowladda siliibiyadda kenya ayaa waddo qorshe ay dib ugu soo celinayso boqolaal askari oo maleeshiyaadka kooxda riddada ah kuwaas oo isku dhiibay dowladda kenya kadib markii loogu awood sheegtay dagaalkii laaskambooni maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniha u qabtay bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgallo qorshaysan oo khasaar loo gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxamed ah ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qaraxyo la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay dulaadka deegaanka xawaadley mujaahidiinta ayaa maanta laba qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay dulaadka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaasi dhanka jubbada hoose qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada jubbaland waxaana ku dhaawacmay qaraxyadaasi shan askari oo laba ka mid ah dhaawacoodu garaab yahay dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka aroortii dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka number lixdan sidoo kale shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada bardaale dhanka wilaayada gadow ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada baar dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow howlgalladani ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka diinadirarka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
aad buu u mahadsan yahay walaalkan yaasir ayuu kaasi ahaa dhanka kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buule xaaje ee duleedka magaalada kismaayo madaafiicdaasi ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana ku dhaawacmay in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah dhinaca wilaayada banaadirna ciidamada mujaahidiinta waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen kontaroolka maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisbaya xaafadda abagado ee degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulankii dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay waddanka turkiga ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare sida ay daawacday shabakadda middle east eye kulanka oo saacado badan qaatay ayaa kusoo ilaaday in abi axmed uu helo wixii uu in muddaha baadigoobayay oo ah badda soomaaliya qeybo ka mid ah mas-uul u hadlay xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa sheegay in wadaxaajoodka labada dhinac oo socday ku dhowaad toddoba saacadood oo aan kala go-a lahayn iyadoona si toos ah uga qaybgalayeen erdoqan oo ah madaxweynaha turkiga iyo wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo xakaan fidaan ilwareedyo ayaa shabakadda u sheegay in saacado badan uu abiy axmed diidinaa inuu saxiixo wax muujinaya inuu aqoonsan yahay wax la dhaho midnimada soomaaliya taas beddelkeedana uu ku dheganaa in meesha laga saaro soomaaliya abe ayaa diiday inuu ka laabto heshiiskii uu la saxiixday muuse biixi hogaamiyihii hore ee somalilan taas beddelkeedana wuxuu soo jeediyey in warqadda heshiiska lagu qoro in etoobiya ay bad ka doonayso soomaaliya waxaana la aqbalay dhammaan qodobadii uu ku madax adeegay abey wararka ayaa intaasi ku daraya in markii wadahadalladu meel adag gaareen uu turkiga ku cadaadiyey abey inuu aqbalo in qoraalka heshiiska lagu soo daro waxaan aqoonsanahay madax banaanada dhuleed ee soomaaliya wuxuuna iska diiday in heshiiska lagu daro kalaabashada m o u-ga iyo waxaan aqoonsanahay midnimada soomaaliya wafdigii matalayay kooxda rajada soomaaliya ayaa markii uu xaalku ku adkaaday cadaadisyo isdabajoog ah iyo goodisna kala kulmeen dowladda turkiga waxay miiska soo saareen qaanuun gaaleed la saxiixay sanadii kun iyo sagaal boqol saddex iyo soddonkii kaas oo dhigaya in dowlad weliba qasab ku tahay inay aqoonsato dowladda kale ee deriska la ah shabakadda middle east i waxay warbixinta ay ka kortay heshiiskii ankara ku sheegtay in etoobiya ay heshay laba hadaf oo muhiim u ah tan koowaad waa inay heshay marin badeed midda labaadna waa in xasan garguurta uu aqbalay in ciidamada etoobiya ay ka mid noqdaan howlgalka afrikaanta cusub ee a u s som kaasi oo bilaaban doona shan iyo labaatanka janaayo ee sanadda soo socota arrinta layaabka le ayaa ah in kooxda riddada ay guul weyn u aragto aqoonsi ay ka hesho etoobiya iyadoo baddii ummadda soomaaliyeed gacanta u gelisay cadowga falanqeeyaasha ayaa aaminsan in dowladda xabashida etoobiya ay isku heli doonto marin badeed deked iyo saldhig ciidan oo ay degsato ciidankeeda badda waxaana arrinkaas tusaale u ah in abiy axmed uu bilo ka hor iska diiday yabaha uga yimid ismaaciil umar geele oo ahaa inuu qaato dekeda tajoora ee dalka jabuuti balse shardi looga dhigay inuusan saldhig ciidan ka samaysan karin etoobiya ayaa iska diiday dekedaas lagu baryayey waxayna doonaysaa badda soomaaliya si ay uga dhisato saldhig ay qayb uga noqoto loolanka badeed ee ka jira marinka muhiimka ah ee baabul mandab xitaa ma doonayso badda indiya ee soomaaliya waxaa keliya ay doonayso waa badda cas shirkii dhowaan magaalada ankara uga soo gabagaboobay ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya abiy axmed iyo madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurte waxay labada dhinac ku kala saxiideen heshiis xaaraan ah oo ah in etoobiya qaadato qeybo ka mid ah badda soomaaliya
dibadda maxaarada efaan oo go'doomisay degmooyin iyo deegaano ciidanka xukuumadda addisabaaba kaga sugan yihiin waqooyiga dalka etoobiya wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ayaa sheegaya in faano ay goodoomiyeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolkaasi magaalooyinka bahardaar bariga goojam iyo deegaano dhaca koonfur bariwaalo ayaa ka mid ah goobaha ay xisaarka saareen maleeshiyaadka qowmiyadda amxaarada waxay diideen in magaalooyinka iyo deegaanadaas ay ka soo baxaan wax gaadiid ah ama ay galaan iyagoo sidoo kale joojiyey isku socodka dadka tan iyo talaadadii lasoo dhaafay ayaa lasoo warinayaa in goodoonkaasi uu saaran yahay gobolka amxaarada dowladda xabashida etoobiya ayaana awood u yeelan la inay qaado jidgooyooyinka ay soo rogeen kooxaha mucaaradka ku ahaa ma jir wax gaadiid ah oo galay dibra maakos ama u baxay magaalooyin kale qof weliba aad ayuu uga baqayaa inuu dhaqaaqo ayuu yidhi mid ka mid ah darawallada gaadiidka ee isaga kala goosho gobolka amxaarada dibhadaha hubaysan ee ka jira etoobiya ayaa cadaadis dhinac walba ah saaraya nidaamka abiy axmed iyagoo dhanka kala qaadaya weeraro laayaan ah oo lagu dhigbixinayo ciidanka xabashida jabhadda oramada ee o l a ayaa sidoo kale dhankeeda waxa ay fulinaysaa weeraro ay ku afduubanayso mas-uuliyiinta iyo saraakiisha xukuumadda addisaababa weeraradaasoo ka dhacay hararaha magaalada caasimadda ah taasi ayaana keentay in magaalada addisaababa go-doon ku noqdo maamulka abiy axmedda dowladda siliibiyadda kenya ayaa waddo qorshe ay dib ugu soo celinayso boqolaal askari oo maleeshiyaadka kooxda riddada ah kuwaasoo isku soo dhiibay dowladda kenya kadib markii loogu hawo sheegtay dagaalkii raskamboni xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa inoo faahfaahinaya dowladda silibiyadda ah ee kenya ayaa waddo qorshe ay ku daabulaysa askar fara badan oo murtadiin ah oo xadbaynaadka jabsaday kuwaasoo ku jabay dagaaladii arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada raskamboni ee ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada silibiyanta ee kenya waxaa lasoo warinayaa inay isku dhiibeen in ka badan toddoba boqol oo askari kuwaasoo hadda ku xaraysan xero ciidan oo kenya ay ku leedahay aagga ishaakaani ee gobolka laamu war soo baxay ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan laga soo daabuli doono garoon diyaaradeed oo ku yaala gudaha dalka kenya lagana soo dejin doono magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya muuqaalo jamcadii shalay la baahiyey ayaa muujinaya maleeshiyaad uu wato guddoomiyihii hore ee maamulka riddada jubbaland ugu magacawnaa raaskamboni ee la saftay kooxda riddada uu isku dhiibay xero ciidan oo ku taalla xadbeynaadka kenya dhanka kale maamul goboleedka ay shahaadaladirirka ah ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku xaniba laba diyaaradood oo ka mid a diyaaradaha rakaab ka daabulo waxayna ugu dambeyn ku qasbeen inay tagaan magaalada raaskamboni siay halkaasi uga qaadaan boqol iyo afartan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii xasan gurguurte ee maamulkaasi uu ku qabtay dagaaladii ka dhacay raaskamboni muuqaalo la faafiyey ayaa muujinaya diyaaradaha nool garoonka diyaaradaha raaskambooni ka daabulaya maleeshiyaadka kooxda riddada maleeshiyaadkan qaarkood oo ka hadlay garoonkii ay ka duulayeen ayaa sheegay in lagu qabtay dagaaladii dhacay ee u dhexeeyey maamulada muqdisho iyo kismaayo mid ka tirsan guutada sida sabil ilaalada madaxtooyada oo ku sugan hadda garoonka ee raaskabooni dagaal baa nala ku qabtay صباح دقلي عبد لمبرك واتوني أفر لواتن إلبو هذا المقدسين شو دقروا إن شاء الله عيدك هرم على ka tirsan guutada saban saban ilaalada madaxtooyada anakoo soddon iyo saddex qofaa meesha ku joognaa dagaal baa noo qabtay
kooxda riddada soomaaliya weli kama aysan hadlin maleeshiyaadka laga qabtay ee laga dejiyey magaalada muqdisho iyo sidoo kale kuwa la qorsheynaya in laga soo daabulo garoon ku yaalo gudaha dalka kenya cabdulaahi shimbiroo kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban gobolka gado ayaa dhankiisa eedeen kulul u jeeriyey madaxda murtadiinta isagoona sheegay inay ku degdegeen dagaalka ka dhacay gobolka jubbada hoose wuxuu sidoo kale muujiyey in meel cidlo ah ay kaga dhaqaaqeen kooxda riddada oo uusan jirin dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ka wado gobolka uu mas-uulka ka yahay magaaladu waa garbahare marka hore waxaan rabaa inaan aan ka hadlo arrinta ka dhacday meesha la yidhaahdo raaskambooni waxaa kaloon arkaa ay muuqato xoogaa qorshe lagu degdegay buu ahaa marka xagga dowladda laga eego Eh, dowladdu waxay noo sheegtay inay doorasho qof iyo cod ah ay qaban doonto gobollada inta suurtagalka oo gacanta ku jirana ay ay ka suurtagelin doonto lama arago ma muuqan raaskambooni hadda doorasho inta laga qabta inay ka suurtagalaysa ilaana degmaba ma aha waxaa kaloon qaadanay in council dhisidii iyo say dowladda u fikirayso ay tahay maslaxada iyada laakiin istiraatiijiyad hadda ay dowladdu gobolka ka leedaho lagu gaarsiinaya hadafkaas ma aragno weli ma aragno nooma muuqdo waxaan qabaa juhdi fara badan oo hadda ku baxahayana ma aragno anagu waxaan jooga hadda labaatan cisho labaatankaas cishoon joogana waxaan arkaa wax badan oo la qaban karin inay dowladdu ka gaabisay qolyihii aan shaqada isla wadnay inay ka gaabiyeen banaad u arkaa maalmo ka hor ayay ahayd markii deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ay shahaadada dirirka ee jubbaland iyadoona dagaaladaasi looga itaal roonaaday kooxda riddada soomaaliya waxayna boqolaal ka mida maleeshiyaadka murtad xasan gurguurta ee ku sugnaa deegaanka raaskambooni ay isku dhiibeen dowladda saliibiyadda ee kenya
maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina u qabtay bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas walaalkan cabdiwahaan maxamed bukhaari ayaa inoo sii ambaqaadayaa dowraadkan oo ka duwan kuwii hore ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray boqolaal dadweyne ah oo ku dhaqan magaalada kuwaas oo loo diyaariyey qaab xaafad xaafad ah si dowraadka ay u helaan dadka aan guryaha ka soo bixin sida dumarka ilmooleyda ah iyo dhammaan inta cuslaatay ilaa iyo hadda waxaa fursaddan ka faa'iidaystay saddex xaafadood oo kale ah halgan baqhdaad iyo dalxiiska waxaana dadkii ka soo qayb gala la xifdisiiyey gebi ahaanba duruustii dowladda lagu qaadanayay qaar ka mid ah dadkii xaafadahaas ee dowladda loo soo xiray ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته een waxaan halkan ka soo jeedinaa dooro noo socotay muddo saddex maalmood ah ee u socotay laba xaafadood xaafadda dalxiis iyo baqhdaad ee maanta ay tahay qatankeedii iyo gebagabadeedii iyo xalfaddeedii waxaa ilaaha ku mahadsan fama mujaahidiinta ku mahadsan waxaan soo marnay oon u soo joognay dhacdooyin labada kun iyo afarta markay ahayd ka dhacday annagoo safar ah gabar muslimiid baabuur lagala degay nin mooryaan kala degay lacagna inaan ku furano gabadha aan damacan nagalana diiday haddana alxamdulilah annagoo ku baranayna diinkeenna kitaabaheenna axaadiisteenna iskugu daraasaynayna nabaddan iyo amnigan iyo barwaaqadan ilaaha ku mahadsan subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain tacuduu nicmatala laa tuxsuuhaa nicmada aan idiin siiyey ma koobi kartaan alxamdulilah falilah alxamdu waxaan meeshaan ku qaadanay duruuso kala duwan dhowr kitaab ah marka dowlad ayaa meeshaan ku soo qaadanay alwalaa walbaraa ah asaasiyaat dhowr kitaab ayaa meeshaan aan ku soo dhammaysanay marka ma hadda ilaah baa iska leh walaayada islaamiga jubba- jubbatul wasla ayaa iska leh degmada bu'aal qaas ahaan aan dowlad aan ku qaadanay xaafadda xaafadaha ka mid ah oo degmada bu'aal ay tahay waa xaafadda halgan ka mid ah marka ma hadda ilaah baa usugnaatay بسم الله unoo agna gabdhaha muslimiinta oo ku nool gobolka jubbada dhexe bu-aale gaar ahaan xaafadda halgan meeq aadaniyaa afar beri oo duuro agta oo laga baradi towxiidka salaada xadiiso badan wanoo ka barani walaayada islaamka eeda onka mahadsanyan maktabka dacwada mees oo dardaaran suu beesnaa in mar kastaba ay dowradan sanuunkana nagaan oo mar kastaba sanuunkana nagaan oo si oo wal an barana eedba wal anka fahangnay bismillaah ilaahay ku mahadsan dowramay qaadanayaa maalamo asu socod afar maalmood mee ka faa'iidinaa waxyaabo badan sida salaad sida tawxiidka sida axkaamta oo ka fahangnay maasha allah meesugu odsanaa mar kastaba oo intiisanununkana naqo unoosa dhigan haweenka oo ardayeedka ayaan oo umucamaara maasha allah xaafadda gaar ahaan halgenoo degan maasha allah meesugu odsanaa dadka doorada mar kasta intiisanununkana naqo sugu odsanaa maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ayaa muddooyinkii dambe waday dowraad diini ah oo la siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee uu maamulo waxaana hadda cusub in dowraadka loo bixiyo qaab xaafad xaafad ah iyo in dadka la xifdisiiyo dhammaan duruusta dowraadka lagu qaato
mahadsaned bukhaari warkii fiidnimo ee caawana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu